فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawaraysiyada caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo caawa weerar ku qaaday saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe qatar baxrayn kuweyt ciraaq iyadoona hawada imaaraadka carabta caawa la xihay hawada dalalkaasi oo caawa gantaalada dul sabaynayaan iyo taargatka iiraan ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan ciidamada yuganda oo dad shacab ah ku laayay deegaan u dhow magaalada afgooye ee shabeellaha hoose xog iyo waraysiyo ayaan caawa idinkaga soo gudbi doonnaa dowladda federaalka oo sheegtay in ay shisheeyaha ka daaleen taageeradeeda si cadna loogu sheegay in laga joojiyey taageeradii ay heli jireen waxaad maqli doontaan mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo sheegaya in shisheeyuhu ay albaabada ka soo xirteen barnaamijka dhuuxa waraysiyada intuu socdo sidoo kale caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah beesha cawlyahan oo afartan neefow geela ku wareejisay xarakada shabaabul mujaahidiin munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan jubbada dhexe oo geelan ay ku wareejiyeen ayaad caawa dhowxa ku dhegaysa doontaan kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee galgaduud iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka oo soo gebagaboobay waaliga iyo howlwadeennada maktabka sakawaadkaasi ayaad dhuuxa ku maqli doontaan kooxaha mucaaradsan xasan shiikh oo riyo ku tilmaamay doorashada qof iyo cod ee u wato iyagoona sheegay in xitaa deegaanka uu ka soo jeedo aanu sanduuq gey karin afhayeenka kooxaha mucaaradka oo arrimahani ka hadlaya ayaan idiin soo gudbi doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaan barnaamijka ka marnayn u diyaargarooba isaga oo faahfaahsan
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan waa siddeed iyo labaatanka bisha dulxaja sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa saddex iyo labaatanka bisha lixaad ee labada kun shan iyo labaatanka caawa oo habeennimo talaada ah ayaa dowladda iiraan waxa ay weerar ku qaaday saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe qaar ka mid ah saldhigyada beegsaday goobaha ay ku yaalaan taargadyada iiraan khasaaraha ka dhashay gantaaladaas iyo wararkii ugu dambeeyey dhacdooyinkaasi la xidhiira waxaa soo jeedinaya muxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi een daqiiqado kooban ka hor warbaahinta ayaa hal mar isla warisay weerar xooggan iyo duqaymo loo adeegsanaya sawaarikh dheereeya kuwaasi oo ay iiraan ku garaacday dhowr saldhig oo uu maraykanka ku leeyahay gobolka khaliijka carabta iyo guud ahaan mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe een sidaba aad ka warqabto cabdisamed maraykanka ayaa si toos ah laba maalin ka hor u soo galay dagaalka ka dhexeeya dowladda iiraan iyo maamulka yahuudda oo gacanta hore iyo gardaraduba u lahaa kayaanka gumaystaha ah aroornimadii axadda caalamka ayaa ku waabariistay hadaljeedin rasmi ah oo uu warbaahinta kaga soo hormuuqday cajuuska hogaamiye maraykanka ee donald trump trump ayaa khitaabkiisii ku xaqiijiyey in habeennimadii axadda howlgal gaar ah oo ay diyaaradihiisa b laba isbareed ku duqeeyeen saddex xarumood oo muhiim u ah iiraan kuwaasi oo kale ah xarunta fordo natanzi iyo asfahan oo dhammaantood xarumo lagu bacrimiye ah yuraniyamka laguna dahfeeda hubka waxgumaada in ka badan labiiyo toban gantaal oo g b u konton iyo toddoba ah ayay diyaaradaha b laba isbareed ku garaaceen xarunta fordo iiraan dhankeeda waxa ay sheegtay in ay duqaymahaasi wax khasaare ah oo la taaban kara aanay gaarsiinin islamarkiiba iiraan ayaa dhankeeda ku goodisay in aanay ka aamusi doonin xadgudubkaasi uu maraykanka ka geystay gudaha dalkeeda falcelin adagna ay ka bixin doonto weerarada ka dhanka ah ee ay dhulkeeda ku garaaceen diyaaradaha ameerikaanka ah saacado ka hor markii uu xilliga bariga afrika marayay laba saac ama sideedda fiidnimo oo gow ah qalabyada bixiya digniinada ee ku rakiban dalalka qatar baxrayn kuweyt ciraaq iyo imaaraadka ayaa hal mar isla qayla dhaamiyey sidaad ka warqabtana maraykanka ayaa dalalkaasi oo dhan waxa uu ku leeyahay saldhigyo ciidan warbaahinta caalamka ayaa dhankeeda bilowday in ay soo wada qorto war deg deg ah iyadoona tabinayso in ay iiraan ridayso sawaariikh balaastig ah oo ku wajahan saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe wakaaladaha wararka ee tasniim iyo faris oo labaduba ku hadla afka dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa dhankooda bogagooda hore ee barahooda soo saaray in ay bilaabatay camaliyadda loogu falcelinayo maraykanka iyo howlgal lagu beegsanaya saldhigyada maraykanka ee ku yaalla bariga dhexe dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa weerarkan ugu magacdartay bishaarooyinka furashada ama bashaa'irulfatxi kaasi oo bilowday daqiiqada ka hor ilaa iminkana socda waxa ay wararku cabdisamed tilmaamayaan in iiraan ilaa iyo toban saaruuq usoo gantay dhanka saldhigga alcudayda oo ah saldhigga ugu weyn ee uu maraykanka ku leeyahay bariga dhexe dadka qaarna ayaa ku tilmaamaya in uu yahay saldhiggan midka ugu weyn saldhigyada uu maraykanka ku leeyahay dibadda dalkiisa telefishanka alcarabi oo ku yaalla dalka qatar ayaa xaqiijinaya in ku dhowaad afar gantaal ay gudaha oogu dhaceen saldhigga alcudayda halka lixda kalena la soo riday intaba aysan gaarin saldhigga alcudayda dhankeeda wasaaradda difaaca ee qatar ayaa sheegaysa in ay aad oga soo horjeedo weerarka iiraan iyadoona sheegtay in ay ciidamadeeda diyaarsan yihiin hawadeedana ay xiran tahay gantaal waliba oo soo galana ay si adag oola tacaamuli doonaan sidoo kale mowqica ameerikaanka ah ee axios ayaa isaga oo soo xiganaya mas-uuliyiin ameerikaan ah waxa uu sheegayaa in saldhigga cali saalim ee uu maraykanka ku leeyahay dalka kuweyt isna ay iiraan beegsatay gantaallo dhowr ah kuwaasi oo ilaa hadda aan la xaqiijin in ay saldhigga gudaha u galeen iyo in kale cabdisame telefishinka rasmiga ah ee iiraan ayaa daqiiqada ka hortabiyey in sidoo kale ay xoogaga iiraan beegsadeen saldhig ciidan oo uu maraykanka ku leeyahay dalka ciraaq halkaasi oo ay maraykanka kaga dayacan yihiin ciidamo tiro badan oo uu qorsheenayay in dhowaan uu kala baxo ciraaq dibna ugu celiyo maraykanka muuqaal hadda soo dhacay ayaa lagu arkayaa ilaa saddex saaruuq oo gudaha u galaya saldhigga alcudayda ee maraykanku ku leeyahay dalka qatar iyadoona ay askar ameerikaan ah aad u kala cararayaan qaarkoodna ay hoosta ka galayaan gawaari ku sugan gudaha saldhigga cabdisamed golaha ammaanka iiraan ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku sheegeen in ay u adeegsadeen weerarada iiraan ay ku qaaday caawa saldhigyada maraykanka ee bariga dhexe gantaallo lagu xiray madaxyo qarxa oo u dhigma qaraxyada bambaanooyinka ee uu maraykanka ku weeraray xarumaha nukliyeerka ee iiraan xaaladda waa mid aad u cakiran wararka waa iska soo dabadhacayaan waxaa muuqanaysa in bariga dhexe uu galay xaalad xasaradaheeda iyo halisadeeda wadato khasaaraha ka dhashay saldhigyada maraykanka ee la duqeeyey weli ma cadda wixii tafaasiil ah dhegaystayaasheenna waxa ay ku dhegaysan doonaan ismaqalkeenna oo ugu soo horreeyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين ciidamada yuganda ayaa dad shacaba waxa ay ku laayeen deegaan u dhow magaalada afgooye ee shabeellaha hoose dhacdadan waxaa dabagalay oo xidhiiro kala duwan sameeyey waryaheena mubaarag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرب سلو وربعين سلام يا الفرقان اليوم معك بلاوية aniga waa ninka oo joogo saliid joogo oo cararaya aan nahay waa gartay bal ka waran halkaasi sidee waxa u dhaceen waxaa la sheegay in ciidamada yugandeedka ay duulaan ku joogo halkaasi ay idin dhibaateeyeen bal ka waran halkaasi sidee wax ugu dhaceen Ah, nimankaasi ciidanka yugandeska aniga niman walaalahay ah oo la dhahayo cusmaan xuseen abu la dhahayo oo ayagoo saddex nin ah oo beertooda caanacaano ah oo beertooda bisoos isugu dhisin ayay shalay jaalishii meesha ay ku guureen Ah, meesha ay ku guureen meesha ay u tageen maanta waxaa lagu aatay magaalada mareeri waa gartay dadkuna qaqafahayeen saddex ruux waan saddex ruux saddex ruux waa gartay saddexda ruux la dilay saddexda ruux waxaa dilay jaalisha jaalisha jaalisha dalkaal ku gurtay guushkii oo gaale ah guushkii beeraha ugu gaalay ah yugandeeska meeshuu ku kor guuray waa gartay gorma la dilay shalay shalay shalay shalay shalay dadka markii la dilayay halkay joogeen dadka waxay joogeen beeraha salaaxa dhexdiisa buusha ugu yaalo magaalada cid kugu jirin marka be- beer oo caan caane ah oo habuuq ah ayaa iska dhowrahayeen beertooda dhexdood ayaa meesha buushkii ay jiraan lagu dhex- lagu kor saddexda qof magacyadooda maxaa kala lahaa magacayaalkooda nin waxaa la yidhaahay hadismaan xasan marka halkii nin oo- oo hadda beri aniga aan sikasiin oo beeraha berista aan ku ahayn oon hadda meesha aan ku uga herxin ninkaas waay waa gartay dadka la dilay qanaaw qanaaw miyaa tihiin
dadka la yidhi waa wa- walaalaa nahay walaalayaa nahay goormaa wax la su'aalaa marka geeridi baa kuleel ee la keenay miidiyaa loola soo cararay in oo mataqaanay saakay oo lagu meesha mariiri waa gartay een, inta la dilay een, sidee sidee ku soo gaaray khabarka sheegaya in dadkaas la dilay in dadkaan la dilay gaalada ay dishay oo boostooda gurigooda ayta ay utageen oo ku gubeen waxaan ku ogaan in me- magaaladii dhan oo meesha ayta ay joogaan waa neef oo laga kaxay haa laga kaxayo ayakaan lagu soo dhaafay En labadii qofooda beeraha joogin in oo oo xabado in ay ku dhamaano in gurigooda ku gubaan intaas halaatay gaareen wax weligaa anaga aan arkin ayaa la isu keen gaalishaan waa gartay dadkaasi een, maxay u dhibaateen waa dad muslimiin ah oo shacab ah maxay u dhibaateeyeen marka waa muslim iyoonay iyoonay shacab iyoonay mataqaana oo iyoonay wax wax ka kala baxsan magaalada wax alle wixii meesha sirqato dhaa inay isku jamaan waxlay uhaastaan isbarkay uhaastaan maxaad u baaqaysaa dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya si gaar ah bulshada ku nool gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose waxaan u baahan celinaa in daalishaan halaha inaan saaqato in anagin xug inaan iska saarno aan iska celino nin walba kadib oo sidiyo inaan ka kaco in daalishaan inaan iska qaban allah naga qabo doono
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa dowladda federaalk ayaa waxay sheegtay in shisheeyaha ay ka daaleen taageeradeeda si cadna waxaa loogu sheegay in laga joojiyo taageeradii ay heli jireen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka saalax axmed jaamac ayaa isagoo ka hadlaya goob madal ah waxa uu tilmaamay in shisheeyuhu ay albaabada ka soo xirteen islamarkaana laga joojiyo taageeradii ay shisheeyaha siin jireen adduunkii loo socday waxay yidhaahdeen aqbali mayno quxuunti iridihii bay xidheen nin walba halkiisa ha aamina baa la yidhi adduunkiina inaga daal maalin dhow waxaan u soconnaa spain development for financing baa laga hadlayaa investment baa laga hadlaya iyo maalgashi cid ku quudinaysa oo soddon sano markaynu koriba weynay ila ilmaha waxaa lagu hayaa meel yaroo waa la koriyaa markaad kori weydo waa in cilmi kale lagu raadiyo maanta marka hadafkii weyna qorshaha isbeddelka qaranka dhowr iyo labaatan bilyan oo dollar buu u baahan yahay dhowr iyo labaatanka bilyan oo dollar ajaanib ina siin mayso carabi cajabi ina siin mayso adduunkii aynu aqoon jirnay haatan kuma noolin marinada carbeed iyo kuwa bershiya oo quudku inoo soo maro oo xaalad adduunoo ka dhacda ay xidho oo keliya baa dalkeenna iyo dadkeenna macaluul gelin karta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag weli dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysiyada ayaan ku guda jirnaa qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid markaana ku soo dhowaada wararka caalamka maraykanka ayaa shiinaha ugu baaqay inay wadahadal kala yeeshaan dowladda iiraan arrinta ku saabsan xiritaanka marinbiyoodka hormus xogahayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ninka lagu magacaabo mark robio ayaa ugu baaqay shiinaha inay ka hortagaan in iiraan ay xirto marinbiyoodka hormus oo ah mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee ganacsiga saliidda ceriinka ee caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waraysi uu siiyey kanaalka fox news ku yidhi waxaan ku dhiirigelinayaa dowladda shiinaha in arrintani kala xiriirta iiraan maadaama ay iyada qudheeda si weyn ugu tiirsan yihiin marinbiyoodka hormus sida ay u helaan shidaal iyadoo aysan dowladda iiraan si rasmi ah ugu dhawaaqin xidhitaanka marinbiyoodka hormus ayaa waxaa soo ifbaxaya cabsida iyo qobgariirka uu maraykanka ka qabo haddii si toos ah go'aankaas qalinka loogu duugo sida laga dheehan karo calaacalka ka soo yeeraya wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka kaas oo fariintiisa sii mariyey dowladda shiinaha maadaama ay xiriir wanaagsan la leedahay tehraan warbaahinta dowladda iiraan ayaa shalay sheegtay in baarlamaanka iiraan uu ansixiyey in la xidho marinbiyoodka hormus iyadoo go'aanka ugu dambeeya ee lagu xirayo marinbiyoodka laga sugayo golaha ammaanka qowmiga ee iiraan dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay ruushka ayaa duqaymo culus ka geystay magaalada caasimadda ee kiyef iyo nawaaxigeeda warbaahinta ka soo baxda dalka yukrain ayaa sheegaysa in ugu yaraan shan ruux ay ku dhinteen halka ay ku dhaawacmeen labaatan kale duqaymo xooggan oo magaalada caasimadda kiyef uu ku garaacay ruushka dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha ee yukrain ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa telegaraamka waxa uu ku sheegay in saacadihii lasoo dhaafay uu ruushka duqaymo ku ekeeyey deegaan dhaca nawaaxiga magaalada kiyef halkaas oo ay diyaaradaha ruushka ka geysteen duqaymo ay ku dhinteen afar ruux kuna dhaawacmeen toban kale weerarkan uu maanta ruushka ka fuliyey gudaha dalka yukrain ayaa ku soo aadaya xilli uu sidoo kale ruushka habeennimadii xalay oo weerar loo adeegsaday diyaaradaha droniska iyo sawaariikhda uu ku qaaday dalka yukrein gaar ahaan magaalada caasimadda kiyef iyo nawaaxigeeda wararkii caalamkana dhegaystayaal halkaa ayuu noogu idil yahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal weli idinku soo maqan markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم xalaqadeena waxaan ku qaadanaynaa ee misirta ee miraha misirta ama dalaga misirta waa geed mirihiisa mar hore oo fog la ogaaday ee waana cuntada dadka saboolka ah ee aan haysan hanti ku filan oo ay ku iibsadaan misirta ee waa dalag ee mirihiisa mar hore oo fog la ogaaday ee waana cuntada dadka saboolka ah ee aan haysan hanti ku filan oo ay ku iibsadaan hilibka ay isticmaalaan inta badan sidaas daraaddeedna waxaa lagu magacaabaa hilibka dadka saboolka ah misirta waxay ka mid tahay cuntooyinka lagu ogaaday faa'iidooyinka tirada badan ee leedahay dhanka caafimaad ahaan waxa ay leedahay midabo kala duwan oo kale ah casaan buni cagaar jaalle huruud intaba habab kala duwan ayaa loo karsan karaa si caadi cambuul ahaan waa loo karsan karaa si iyadoo maraq leh oo markaasi loo samaynayo qaab oo khudaar iyo waxyaalo noocaasa lagu darayna waa loo samaysan karaa intaba qofba sida uu doono ayuu u samaysan karaa maadaama ay misirtu ku jirto maadada magnesium oo faa'iidooyinkeedu uu ka mid yahay inuu wanaajiyo burqashada wareegga dhiigga iyo neefta oksijiinta oo jirka si habsami ah u wada gaarto taasina waxay yaraynaysaa marka khatarta ah in qofka ay ku dhacaan xanuunada wadnaha iyo dhiig furanka maskaxda intaba misirta faytamiinada ku jira iyo macdinta iyo borotiinada aad bay u tiro badan yihiin waxaa ka mid ah vitamin b one b two b three b five b say b nine vitamin e vitamin k intaba ayaa ka mid ah xagga borotiinada ee waxay hodan ku yihiin borotiino laga helo dhirta ee plant based protein la yidhaahdo boqol garaam oo ah lentils waxay leeyihiin ilaa sagaal garaam iyo laba iyo toban garaam oo borotiin ah waxay kaloo ka kooban yihiin amino acids muhiim u ah sida leucine lycine isoleucine iyo valin waxaa si gaar ah hodan ay ugu yihiin lycine laakiin waxaa ka yar maadada methionin marka lagu daro bariis waxay noqdaan cunto brotiin dhammaystiran leh xagga macdinta waxaa ku jira iron birta magnesium zinc phosphorus cober potassium magnesium iyo selenium intaba waa laga helaa faa'iidooyinka caafimaad ay leedahay misirta ee waxaa ka mid ah kow waxay ka caawisaa miisaan dhimista ee cuntooyinka hodanka ku ah awgood waxay aad ugu qayb qaataan dhismaha miisaanka digirtan madow ama misirta waxay leedahay faybar kala duwan mid la milmi karto iyo mid aan la milmi karin faybarta ee ku milmi karta waxay samaysaa walax jilicsan oo dheefshiidka ka caawiya si xaddhaaf ah xabka iyo dufanka la saaro ee midka aan la milmi karinna wuxuu ka hortagaa caloolo fadhiga iyo dhibaatooyinka dheefshiidka faybarku wuxuu caloosha buuxiyaa dooyin fara badan u leedahay caafimaadka wadnaha waxay leedahay maadooyin difaaca jirka bani aadamka loo yaqaano antioxidantis sida flavinoiska iyo synadin iyo betunidin iyo a l a maadooyinka loo yaqaano oo ilaaliya caafimaadka xididada dhiigga iyo ka hortagga cadaadiska oxideka loo yaqaano taasoo yaraynaysa halista cudurrada wadnaha waxaa kale oo ay hodan ku tahay digirta ee maadada folate iyo magnesium waxay ka hortagaan dhismaha xinjirowga dhiigga iyo ciriiriga xididada dhiigga taasoo yaraynaysa khatarta wadnaqabatiinka iyo strooga saddex hoos u dhigista kolesteroolka saddex hoos u dhigista kolesteroolka misirta ee waxay xirtaa ama ay xanibtaa xabka ee dhiigga ee waxaana ay joojisaa in jirka uu nuugo taasoo hoos u dhigta heerarka kolesteroolka cunista saddex ilaa afar koob oo digir ah maalinkii waxay hoos u dhigtaa kolesteroolka noociisa l d l-ka loo yaqaano ee xun afar xasilinta sonkorta dhiigga digirta madow waxay xakamaysaa nuugista iyo siideynta sonkorta dhiigga waxay leedahay maadada glycemic index taasoo micnaheedu uu yahay in sonkorta si tartiib tartiiba loo sii daayo waxayna xakamaysaa rabitaanka cuntada waxayna yaraysaa kororka degdega ee sonkorta dhiigga cunista ee nus koob oo digir madow ah ama misir ah maalintii waxay hagaajin kartaa heerka sonkorta dhiigga shan ka hortagga sonkorta dhiigga karbohaydraytka ku jira digirta madow si tartiib ah ayaa loo dheefshiida taasoo keenta heerar hoose oo sonkor ah tani marka waxay yaraynaysaa caabinta insuliinka waxayna ka hortagtaa nooca labaad ee sokorta lix digirta madow ama misirta waa il weyn oo bir ah taas oo ka hortagta dhiigyarida ama anemiyada waxa loo yaqaano waxayna kor u qaadaa tamarta jirka tani marka waxay gaar ahaan faa'iido u leedahay haweenka uurka leh ama nuujinayo toddobo sidoo kale misirta waa ilo wanaagsan oo brotiin sameeya digirta madow waxay leedahay brotiinno tayo sare leh oo ka yimaada dhirta marka lagu daro qamadi iyo misirta laisku daro waxay bixiyaan brotiin la mid ah kan hilibka uu bixiyo iyo caanaha iyada oo aan la helin kalooriyo sare ama dufan buuxa siddeed misirta waxay faa'iidooyin fara badan u leedahay haweenka waxyaabaha la yidhaahdo phytonutrantis sida saboninis waxay leeyihiin saamayn ka hortagta kansarka gaar ahaan kansarka naasaha waxay yareeyaan cudurka loo yaqaano osteobrosiska oo lafabeelka loo yaqaano iyo kulaylka xaddhaafka ah ee haweenka caadada ka joogsatay sagaal daaweynta dhibaatooyinka dheefshiidka ee digirta madow waxay hodan ku tahay maadooyinka faybarka cuntada laba meelood meel ka mid ah ana waa mid aan la milmi karin taasoo muhiim u ah caafimaadka caloosha waxay yaraysaa halista cudurrada caloosha sida ee caloolfadhiga iyo waxyaalaha la midka ah haddii shuban jiro waxay yaraysaa halista cudurrada caloosha sida caloolfadhiga iyo shubanka intaba toban ka hortagga kansarka misirta ama digirta madow waxay gaartaa milankeeda ee mindhicirka weyn halkaasoo bakteriyada wanaagsan ay u beddesho asidyo gaagaaban oo unugyada mindhicirka ay tamar ahaan u isticmaalaan tani waxay ilaalisaa marka caafimaadka unugyada mindhicirka waxayna yaraysaa halista kansarka gaar ahaan kansarka mindhicirada cilmi baarisho la sameeyey faa'iidooyinka misirta ay leedahay ayaa ku talinaya inay fiican tahay in ugu yaraan saddex jeer toddobaadkii la isticmaalo misirta waxayna khubarada caafimaadka ay sheegeen in misirta qiyaas ahaan koob muggi ee qofka uu siinayo boqolkiiba afartan iyo sagaal macdanaha iyo faytamiinada kala duwan ee jirka uu u baahan yahay maalinkii isticmaalkeedana waa qadar dhexdhexaad ah hal jeer ayaa la isticmaali karaa maalintii wax dhibaato ah ay leedahayna ma lahan aad iyo aad ayaa umahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag beesha cawlyahan ayaa afartan neef oo geel ah waxa ay ku wareejisay xarakada shabaabulmujaahidiin beesha cawlyahan ee degta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka waraha dhoobley ee hoostaga magaalada bu'aale waxa ay ku wareejisay afartan neef oo geel ah oo ay ugu talagashay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha hore ee dagaalada munaasabadda ay xoolaha geela ah ku wareejinaysay beesha cawlyahan waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad waxaa munaasabada ka hadlay waxgaradka beesha cawliyahan waxayna geel ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku wareejiyeen ugaaska beeshaas awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu jala wacalaa na siiyey nicamka faraha badan ee na siiyey amniga iyo istiqraarka na siiyey nicmatuljihaad na siiyey xoolaha aan ku garab istaagayno muslimiinta iyo mujaahidiinta xarakatu shabaab mujaahidiin ee bariga afrika annagoo ah beesha cawlyahan oo ka mida beelweynta ogaadeen kana sii ah beelweynta absame waxaan maanta muxaafadada ama degmada bu'aale khaasatan deegaanka waraha dhoobley aan ku wareejin wilaayada islaamiga ah ee muxaafadada bu'aale afartan neef oo geela oo aan ugu talagalnay hadiyad insha allahu tacaalaa cadowga ilaahay loogu xoogaysto muslimiintana manfaco iyo meelqabad u noqoto xoolaha iyagaa ilaahay baa subxaanahu jala wacalaa na siiyey waxaana u wareejira waxaa weeyaan taqarub ilallaahi subxaanahu wa tacaalaa anna waa beesha absame oo beelihii absame beel ka mid oo beel cawliyahan la yidhaahda maxaan maanta meeshan ku wareejinaynaa afartan geele oon ugu talagal mujaahidiinta ku jilba xiran furmaha dagaalada ka socdaan afartanka geela ilaahay dartii baan u bixinay raggaa gaalada la dagaalamaya ee na difaacayo ee diinta wado inaan ku kaalmeynaan u bixinay asaga maanta kelina ma aha asaga kelina kuma ekin kii kalena wuu daba socdaa asagoo ka badanna waan keeni doonaa insha allah ilaahay idinkii sidaas baan annagu haddaan odayaalkii reerka nahay yaan waxaan ku wareejinay geela ugaaska annaga ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane ugaas yuusuf ugaaskana wuxuu ku wareejiyey waaliga gobolka oo maaragtay sheekh cali daraawiish oo wakiil uu ka yahay waaliga degmada meesha aan geela ku bixinayna waa waraha dhoobley oo ka tirsan degmada bu'aale ilaahay idankii waxaan u ducaynaynaa ummaddii geelaa soo bixisay iyo si oo kal iyo laabla aan u ducaynaynaa waxaan kaloon soo dhowaynaynaa oon wadnaa dacwo dacwo ilallaahi aan wadnaa oo odayaalkii iyo ugaaskii ugaaskiina uu u ambabaxay annagoo odayaalkii ana aan u taagannahay degmooyinkiina aan wada gaarsiinaa geed hoostii iyo dal iyo duurba aan geynaynaa miyi iyo magaalaba aan ku wadna dacwadii intaas ayaan dhihi lahaa wabilaahi towfiiq ugu dambeyn ugaaska beesha cawliyahan ayaa geela afartanka neef ah munaasabadda kaga guddoomay odayaasha iyo waxgaradka beeshiisa wuxuuna isaga ku sii wareejiyey maamulka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe si uu u gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee jiidda hore ku sugan bismillaah ilaahay baa mahad iskale mahad fara badan oon la koobi karin oo muslimiinta iskaleda ilaahigii nagu manaystay baa mahad iskale haddana waxaan taagannahay goob qurux badan oo shareecada islaamka lagu tadbiiqinhayo ninka hadlahayana waxaa weye waas axmed waas cumar waas qorane waxaan bixinaynaa geel afartan geel ah ee laguna bixinhayo jihaadka ilaahay dadka safuufta iyo faquurta joogana aan u kaalmaynayno xoolahaasaan dhex taagan waan bixinaynaa beesha cawliyahan xoolahaasay maanta bixinaysaa ilaahay baana ku mahadsan waana u ducaynaynaa ciddii xoolaha iyagana soo siisay ilaahay miisaankooda akhra allaha ugu kabo meeshaasaannu maanta dhex taagannahay waa mahad ilaahay waa mahad u soo hoyatay muslimiinta tawxiidsato ee alla ka cabsatay sunnadii nabi maxamedna qaatay waa guul u soo hoyatay ilaahayna waxaan leenahay amuuraha aan leenahay ee kitaabka ilaahay uu u weyn yahay ilaahay hana waafajiyo ilaahay hana waafajiyo ilaahay hana waafajiyo waana guul muslimiinta meelay joogtaanba u soo hoyatay beesha reer cawliyahan xoolahaasay bixisay maanta allahana ku dhowro waxaana lagu garab taagan yahay jihaadka ilaahay ee nin walba oo tawxiidsaday uu ku noqday faralulcayn nin walbana laga rabo waa mahad ilaahay xaggiisa ka timid una soo hoyatay muslimiinta dhammaanteed waxaana guusha u dhow saaka gaalada iyo muslimiinta muslimiinta guusha u dhow insha allaahuna hadafka aan leenahay waanu gaari doonaa biidni illahi alkariim meesha u dambayso ee ruux nool uu ku dambeeyo waxaana ka talin doono lagana taagi doonaa raayada islaamka waxaana ku garab taagannahay jihaadka waxaan u nahay garab iyo gacal hiil iyo hoo waxaan la garab taagannahay naf iyo maal intana ma noqon doonto xoolaha aan bixin doono biidni illahi alkariim
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan markaana aynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee wilaayada galgaduud iyo howlwadeenada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayadaasi ayaa waxa uu kusoo gebagaboobay magaalada ceelbuur kulanka oo ay isugu yimaadeen howlwadeenada diiwaanka sakawaadka ee wilaayadaasi iyo maamulka wilaayada ayaa waxaa lagu falanqeeyey arrimo muhiim ah oo ku saabsan shaqada sakada ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah howlwadeenada maktabka diiwaanka sakawaadka ee galgaduud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن إلهي سبحانه وتعالى هاكم هدسن كلن كان اسكو كان كان كلن كدينيد أه أنا وحن كسعدا دقمة حين دارن كسعدا كلن كان وكلن كي سن الله أها ومركز تبا لإسوء إماجري dowladii lagu qaatay walaalkii iga horreeyaa ka soo sheekeeyey ilaahay subxaana watacaala ajriya xasanaad badan ha ka siiyo waa kulan runtii aan ka faa'iidnay wax weynin badan aan ka faa'iidnay kulankeennu markii hore waxa uu ku soo qaatay dowladda waxa soo qaatay maktabu sakawaad waaye kadibna waxaan isugu nimid khiyaar badan oo ka mid ah owlaadda maaragtay degmooyinka oo ka mid ah haddii ilaahayba aan laga weynin gobolka wilaayada gobolka oo dhan iyo maaragtay owlaaddoodii ka mid ah waxaan dhihi karnaa waa kulan cajiib leh oo aada u wanaag badan waaye kulankan waxaa dhalinaya haddii aan maarata kasii faallayno ilaahay subxaanahu watacaala taxti walaayayo inta joogtaa amase maarata hadda gobolka galgaduud waxaa nasiib u helnay maanta inaan isu nimaad haddii ilaahay idmo waxyaabihii maaragtay awel xoogaa dulduleel yar ku jirana inaan wada daarino annaka oo maaragtay isku mid ah marka insha allahu hadalkayga waxaan kusoo gebangebayna haddii ilaahay idmo maanta meel farxad badan in maaragtay fadhigaan oo noogu dhammaaday owlaadda degmada iyo annaka iyo ragga dhan inaan isku shaqanahay haddii ilaahay idmo shaqadii aan wadi jirnay inaan isla wada qabanno haddii ilaahay idmo arrinteennuna meel farxad iyo rayraynla ay ku socoto haddii ilaahay idmo insha allahu intaasaan hadalkayga kusoo gebagebaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن إلهي سبحانه وتعالى أمهد عليهنا أولا إن الله نو نعميي نعمة فربضا أون لكوبي كرين إيه بعد الله أخيارتا iyo odayaasheena mujaahidiinta ama mataqaana mas-uuliyiintaana arrintan ka soo shaqeeyey iyo kulankeenan ijtimaaciga ah oo looga tashanayo ilaahi subxana watacaala diinkiisa sidii loo horumari lahay ayagana waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin mahadda saddexaad waxaan u mahad celihaynaa ragga walaalaheena ee thuquurta fadhiya ee mataqaanaa runtii ilaahay subxaana watacaala uu sabab uga dhigay in ilaahay subxaana watacaala shareecadiisa la oogo gabal iyo goor iyo habeen iyo maalin mataqaanaa usoo jeeda si islaamku maaragtay ou howlihiisa u gaari lahay raggaana in badan iyo in badan ayaan u mahad celihaynaa ilaahayna waxaan u weydiihaynaa in ilaahay suga subxaana wa tacaala mansabad saro iyo darajo saraa ilaahay subxaana watacaala ku sheegay ilaahay subxana watacala inuu darajadooda ou ziyaado ka dhigo ou laalaaba ayaan ilaahay subxana watacaala u weydiihaynaa annagana ou raadkoodaana waafajiyo intaas kadib haddii aan usoo laabto kulankan iyo barnaamijhaadkiisa waxaan ka mid ahay anigu ragga howlwadeennada maktabka sakawaadka anigoo ka socda degmada galhareeri aad iyo aad ayaan usoo dhoweynayaa qadiyaddan maantay ijtimaaciga guud ah gaar ahaana mataqaanaa maktabka sakawaadka loo qabtay dowro oo sanadla ahayd haddana lagu soo kordhiyey mas-uuliyiinta ama mataqaanaa awlaadda degmooyinka gobolka oo ayaguna qayb ka ahaanaya sidii ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa loo hormari lahay gaar ahaan maktabkan zakawaadka mataqaanaa barnaamijhaadkiisa iyo arrimihiisa loo hormari lahay ayaguna qayb ka ah waxaan leeyahay ayadana aadan usoo dhoweyha ilahay subxana wa tacaala ku mahadsan runtii waa wax aada loogu farxo waxaan leeyahay marka ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan uma raggii mataqaanaa arrinka qaban qaabiyey insha allahu waxaana isku dayi doonaa inaan sida aan u wadi jirnay iyo si kasii ballaaran aan mataqaanaa usii wadno annagoo ilaahay subxana wa tacaala u kaashahayna inahaas ayaan warkayga kusoo koobaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلهي با مهدسن ولا ليال أولا مر لباد إيا مر كوباد إيا مر سدحات إلهي با مهدسن مهد أن لسو كوبي كرين مر لباد وحن ربا إنا نمهد عليو إن شركان يو كلان كان آدو قيمها بدن دادك كسو قيب غلي يو عدي سو أغاز سنتي أيان ربا إنا مر لباد ومهد عليو intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan u guda galo shirka iyo wuxuu daaranaa iyo waxa ku saabsan yahay maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatankii bishii labiyo tobnaad ama bisha dulxij kun afar boqol afartan iyo lixda halkan waxaan gebageba noogu ah kulan u dhexeeyey maktabka sakawaadka gobolka galgaduud iyo wulaadda degmooyinka gobolka galgaduud iyo mas-uuliyeen kale oo ka sarraysa iyo kuwo aan la soo koobi karin tag fara badan makaatiib badan ayaa halkan uga qayb gallay wuxuuna ku saabsanaa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala sidii kor loogu qaadi lahaa shareecada islaamka ku dhaqankeeda iyo xadgudbayaasha diinka ilaahay ku xadgudbaya sidii looga celin lahaa kitaabka ilaahay iyo dadka mu'miniinta shareecada islaamkana la kor yeeli lahaa munkarka loo reebi lahaa macruufkana loo fari lahaa dadka dulman na loogu gargaari lahaa kuwa wax dulmayana loo qaban lahaa khaasatan waxaa kaloo quseeyaa shirkaani maktabka sakawaadka oo mawsinkiisii iyo xilligiisii la gaaray oo sidii dee moogta loo dardargelin lahaa oo rugniga islaamiga ah loo fulin lahaa qudhiisa ayuu asagana quseeyaa arrimaha la ysugini waa sida ilaahay wuxuuna siiyey abni iyo istiqraar iyo inaanan ka baqayn cid aan ilaahayahin subxaana wa tacaala waxaad ogtahan gobolka dhib fara badan ayuu soo maray cadowga ilaahay baa meel kasta uga soo duulay ilaahay subxaana wa tacaala cadowgii naga ka soo duulay wuu jebiyey ayagoo intaan ka dhab badan oo aan ammaankannaga iyo muxuuna dhibka jiray intaan ka daran yahay ayaan shirarkaan oo kale qaba jirnay haddana wuu ka sii wanaagsan yahay ilaahay cadowgiisiina wuu naga jebiyey waxaan joognaa marka farxad iyo raynrayn iyo ilaahay wax looga shukri noqo waxaan diyaarnahoon u taagannahay marka kitaabka ilaahay inaan kusii sugnaanno shareecada islaamka dadka lagu dhaqo meeshii hadda aan joogno ay shareecadu islaamku ka hirgashana la sii kordhiyo meelaha ay ka maqantana aan geersiino biidnillaahi ciddii ka hor dhimato ilaahay la kulantana khayr baan ilaahay uga rajaynaynaa ciddii gaartana ilaahay baa ku mahadsan kulankannagu sidaasuu ahay waa kulan si fiican loo soo agaasimay waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo mar labaad iyo mar saddexaad kulankan iyo sharaftiisa iyo dadkii soo qabanqaabiyey waana mahadsantii dhammaantiin intana maqlaysa inta i dhegaysanaysa waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag markaanne waxaa hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid isagoona la dardaarmay howlwadeennada zakawaadka ee wilaayadiisa الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد جزاكم الله خيرا marka koowaad alla subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa bacdallaahi xuduurka ama ragga kulankan kusoo qayb galay runtii maalmahanba meeshaan joogay dowro iyo maaragtay iswaraysi meeshaan ka qaatay arrintaas runtii ciwaankeeda ahaa ama mowduucga ahay wadatashi kulan wadatashi ah oo u dhaxeeyey ama mas-uuliyiinta diiwaanka zakada degmooyinka iyo kaatibintooda iyo wulaada degmooyinka munaasabadan waxay tahay maadaama mawsimkii zakadana aada iyo aada usoo dhowdahay in laysku waraysto dee shaqada iyo maaragtay howshaasi nagu soo socotan si layskala hadlo laiskala dardaarmo laiska dhudhuujiyo arrimahaasi ayaa muhiimadda ugu weyn ahayd si fiicanna marka howshaasi runtii wixii niqaash u baahnaa oo maaragtay ama tawjiihaad u baahnaan waa laysa siiyey markaan dadkaasna raggaasna dhammaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran intaas kadib waxaan rabaa inaan dhowr kelima aan ka idhaahdo mowduuca zekada ama maaragtay rug dhagaan oo zekada oo rugni oo arkaanta islaamka ka mid ah oo ragniga saddexaad ah ahmiyad uu leeyahay ahmiyad gaara ayuu leeyahay mid diini ah mid ijtimaaci ah mid siyaasi ah intaanba waa leeyahay rugnigan waxa waaye waxaa ku xihan islaamnimadiya ku xihan waa rugni aad iyo aad muhiim u ah oo maaragtay mujaahidiinta hubkooda iyo seeftooda iyo barantooda maanta ay wataan iyo kuwii horeyba sababta maaragtay loo jihaada ayay ka mid tahay macnaha ciddi diidan loola dagaalamo hoolahaas muslimiinta ama aqniyadooda lagu soo qaado waxaa loo adeegsadaa khidmat masaalix lmuslimiin muslimiinta masaalixdooda ama jihaad ha ahaato maanta wakhtiga hadda la joogo waxa ugu weyn oo maaragtay hooshaasi oo baahidaad aada u taagan tahay waaba jihaadka kowka ah ilaan marba maaragtay xaalada taagan xaalada daran ayadoo asnaaf maaragtay oo la tilmaamay oo maaragtay nusuus ay tilmaantay masaalixda guud ayaa loo adeegsanaya saaad ogtihiin markan waxaan dhihi karnaa maaragtay zakadu waa mu'asasa oo maaragtay lilislaam ay leeyihiin dadka muslimiinta ay leeyihiin oo dhaqaale ku soo gasho oo weliba waxaana looga talagalay saaad aragtaan hadda maanta lilqadaa'i cala alfaqri faqiirnimada in maaragtay laga hortago ama laisku dayo in maaragtay la yareeyo ama la baabi'iyo si guudba waxa waaye mujaahidiintana hadda arrintaasi meelo badan wilaayaadka iclaam kule waa maqlaynaa gobolkaana laga sameeyey waxa waaye dad badan oo faqiir ahaa oo waxba haysan in maaragtay hoolo badan la siiyey kadib hoolahaas ay dhaqaalaysteen oo uu ku mid naqday kadib dadka musakiinta sakada dhiibayo ku mid naqday intaasi oo tiradoo la gaari karin in marka qaabkaasi oo maalgelinta ah ama horumarintaasi in loo sameeyo waa qadaayaadka sakada loo adeegsado ay ka mid tahay sidaas oo kale waxaa muhiim ah haddii sakadii la qaadaayo a'imada muslimiinta ama hogaanka muslimiinta qaadayo la amray inuu qaado khudu min amwaalihim sadaqa waxaa loo baahan yahay in dad qaadaayo in la helo dadkaas waxaa la yidhaahdaa jibaayatu zakaat ayaa la yidhahdaa ma sucaad ayaa la yidhahdaa ma caamil ayaa la yidhaahdaa intaasi dhan waxa waaye dadka ka shaqeeyo zakada oo taagan oo madaxda muslimiinta ay u dirsadeen shaqadaas loo diray waay sida hadda maktabka oo maaragtay zakawaadka oo xarakada ay dhistay oo runtii xeer xarako iyo xeer gobol iyo xeer degmoba dhisan kaas naftiisu waay marka in la helo waxaa laazima kawaadir oo bashari ah oo maaragtay zakadaasi u taagan inay qaadaan in wasaa-ishii ay u fududayn lahayd zakadaas qaadisteedana in naftooda la siiyo arrimahaasi dhan runtii xarakada ama maktabka waa uu ka shaqeeyey rag hadda dhisan dowlaad badan qaatay oo maaragtay xirfad gaara iyo maaragtay ogoon gaara ula zakada ayaa maaragtay meesha joogo muhiimadoodana markan waxaa waaye si wanaagsan marka rugnigaasi inuu istaago oo dadka looga qaado ahamiyada marka ay leeyihiin zakada ama howlwadeennada zakada waxaa waaye in maaragtay hadda qur-aanka siyeedka sinfi markii ilaahay tilmaamay inama sadaqaatu waxaa lagu daray waalcaamiliina calayha alcaamiliin waxa waaye meesha lagu husay inay zekada qayb ay ka leeyihiin ay ka qaadanayaan marka antaasi waxa waaye waa arrin runtii aan ku baraarugsanahay aan ognahay laakiin la rabo in qofka waxa u taagan yahay cibaado ay tahay inuu horta ogaado lianna waxa waaye zekadan iyo shaqadeeda waa shaqo walaaye ah oo shu-uunta muslimiinta in la maamulo marka shu-un diini ah waaye qof muslim aan qof kale ma qaadi karo culummada maaragtay fuqahada muslimiinta sidaasay ku tilmaamaan ee marka ikhwa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu diri jiray sucaadaas iyo raggaas mas-uuliyiinta diri jiray oo qabaa'ilka loo diri jiray abubakar xilligiisii madaxda muslimiinta saas ayay yeeli jireen dhammaantood si la ogyahay waxaanu nooga baahan yahay in mas-uuliyadda iyo waajibaadkana saaran insha allahu tacaala si wanaagsan aan u gudano arrintaasna waxaan isleeyahay arrin oo runtii ragga ay ku ammaanan yihiin intaan ognahay oo aad iyo aad u dadaalaan khalal maaragtay aan lahayn walidaalika hadda maanta in ragga maaragtay la taxfiiziyo oo barnaamijyadaasi ee ragga kolley ay ku ammaaneen taas ayaa keentay waxyaalaha loo baahan yahay ikhwa waxaa ka mid ah in layska ilaaliyo waxyaalaha maaragtay ninkan mas-uulka zekada qaadayo waxyaalaha isaga ka mamnuuca ayaa jiro sida hadiida oo kale dadkii zekada laga qaadayo waxbay ku siinayaan waxbay ku keenayaan barnaamijyada noocaase maaragtay ninka mas-uuliyiid ayuu hayaa marka barnaamijkaas isagana waxaa lagu tilmaami karaa ama rishwa ama maaragtay ayaa u dhegmaysaa macnaha hadda barnaamijkaasna marka nabiga sala alla alay slam uu ka hadlay haddaaya cumaali khuluul cumaalla maaragtay wixii haddii loo keeno waa waxay noqonaysaa khiyaano ama dhaqar ay noqonaysaa umuuraha marka kale oo muhiimka ah waxaa ka mid ah arrintan oo zekada waxa waaye shaqadan ilaahay subxaana wa tacaala afraadda zekada ku waajibtay uma hilsaarin waxaa loo hilsaaray dowlada loo hilsaaray khud min amwaalihim marka leeyahay khitaabka linabiy sala allahu alay slam khitaabkaas nabagaa loo wadaa waa maaragtay kadibna dadka kale muslimiinta waa ay soo galayaan dimnan ibnu xajar raximah llahu tacaala xadiidkii ka hadlaaya xadiidu zakaa tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim meeshaasi xadiidkaasi wuxuu leeyahay calaa ana alimaama huwa aladii yatawallaa qabla zakaat macnaha xadiidka waxaa laga qaadanayaa in maaragtay imaamka qaadayo zakada dad badan shubaha waxaa jirta zakada anuu iska bixiyey maxaa la ii haysta zakada aniga ii waajibtay maxaa la ii daba jooga dad dhahayo jiro marka dadka shubadaas oo kale runtii in laga qanciyo lagala hadlo dardaartii warkayga marka insha allahu tacala waxaan kasoo koobayaa walaalaha si ay dardaarmeen horta dadka ayaad ku dhex jirtaan dadkana waa noocyo badan ay leeyihiin dad jaahila ku jiro dad oo waxaa jira maaragtay si kale oo qallafsan oo adagaa jiro dadka in tacaamulka iyo taysiirka in lagu dadaalo ayadoo waajibkaana meeshaasi maaragtay sidii la rabay loo gudanayo in dadka maaragtay insha allahu tacaala dhaqan wanaagsan iyo mucaamalo wanaagsan in lagula dhaqmo insha allahu tacaala kulankii kolley maalmahan noo soo socday maanta waa noo gebagabaysan yahay meeshaana nooga egyahay wabilahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow xawaraysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay kooxaha mucaaradka ah ee xasan sheikh ka soo horjeeda ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xasan sheikh iyagoona ku yidhi awood uma lihid in aad xitaa deegaankaaga aad ka soo jeedo ka qabato doorasho qof iyo cod waxaa maanta warbaahinta la hadlay daahir maxamuud geelle oo ah afhayeenka mucaaradka dowladda federaalka horeyna usoo qabtay xilal kala duwan wuxuu sheegay in xasan sheikh uusan qaban karin doorashada qofkii codka ah ee uu wareejinayo wuxuuna sidoo kale sheegay in deegaanka isaga iyo gurguurta ay ka soo jeedaan aanu awood u lahayn in uu geeyo sanduuqa codka haddana ay shabaab ku sugan yihiin
doorashada qof iyo codka baarlamaankaa loo qaba jiray xubnaha baarlamaanka lixdamaadka laga soo bilaabo hadda annaga iyo madaxweyneha waxaan isku waafaqsannahay doorasho qod iyo qof iyo cod ah oo dhammaystiran dalka inaan laga qaban karin aniga iyo asaga deegaanka aan ka soo jeedo madaxweynuhu sanduuq ma geyn kariyo aaday baal ma geyn kariyo caws weynaana ma geyn kariyo waxaa lagu qasban yahay marka meeshaas meelaan ahayn in wixii loo qabto idan qof iyo cod dhammaystiran ma aha
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah intaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي